بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa darsigii شhanaad min kitaab الlu'lu والmarjaan fيma اtafaqa عalayhi الشhaykhan baabkan waxa weeyaan baabun haadaa baabun ama waxaa dhahdaa baabu إidaa hama اlcabdu addoonku markuu hamiyo bixasanatin wanaag kutibat waa loo qori waidaa hama markuu hamiyo bisayi'atin xumana lam tuktab loo qori maayo waa raxmad ilaahay wanaaggii baa lagu qorayaa kugu soo dhacay xumihiina haddaan go-aan uusan gaarin lagu qori maayo cazmi hadduusan gaarin hada xadiidu abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi idaa axsana axadukum midkiin markuu wanaajiyo islaamahu islaamnimadiisa fakullu xasanatin xasano dhammaanteedoo yacmaluhaa uu camal falayo tugtabu lahu waa loo qorayaa bicashri amhaaliha toban lamidkeed toban jibaarkeed ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo jibjibaar baa loogu dhufanayaa loo qorayaa wa kullu sayi'atin sayi-a iyo xumo dhammaanteed yacmaluhaa ou camal falayana sayi-adaas yacmaluhaa tugtabu lahu waxaa loo qorayaa bimilihaa lamidkeed dembigii uu la yimid unbaa loo qorayaa loo jibjibaari maayo akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi aliimaan baabu xusni islaami ilmari xadiiث بن cabaas radي الlah canهuma can الnabiy slى الlah عalيه waslm fيma xadiiث yarwii nebigu wariyey can rabbihi rabbi xaggii ka wariyey caزa wajal waa xadiiثu qusi marka nebigu ilaahay buu kasii warinayay qaala wuxuu yihi nebigu qaala ilaahay wuxuu yihi waa laba qaala isdaba joogto in allaha ilaahay kataba waa qoray alxasanaati waxyaalaha xasanaadka wasayi-aati iyo xumaanyaalka uma bayana dalika ilahay arrinkaas waa caddeeyey faman hama qofkii hamiya bixasanatin wanaag oo falam yacmalha aan camal falin katabaha allahu ilaahay baa iyadii u qorayay lahu isaga cindahu agtiisa xasanatan tanwiinta firi xasanaa ilaahay u qoraya waxaa lagu sii adkeeyey xasanadaasoo kaamilatan buuxda mana camal falin waa wanaag uu damcay inuu sameeyo halkan madrase ka dhis halkan masaaj ka dhis halkan waxaa sadaqay wixii maba suuroobin maba samayn laakiin wuu damcay xasana ilaahay agtiisaayo kaamil ah baa loo qorayaa fain huwa hama in iyo huwa hadde hadday isku xigsadaan ficilka dambe mid la mida keen fain hama haddou hamiyo huwa isagu hama bihaa uu hamiyo hadduu damco oo facamilahaa camal falo wanaaggii katabaha allahu ilaah baa iyadii u qoriya lahu isaga cindahu alla agtiis cashar xasanaat toban xasanaa loo qoraya ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo jibjibaar ilaa adcaafin kaiira ilaa laalaabya tiro badan waman hama qofkii hamiya bisayiatin xuma sayi-ad iyo xumaan oo falam yacmalha aan camal falin katabaha allaahu iyadii baa ilaahay u qorayaa maya katabaha allaahu iyadii ilaahay waa u qorayaa lahu qofka cindahu agtiisa xasanatan kaamilatan sayi-adii xasano kaamilaaba loo qoraya maadaama uusan samayn ilaahay dartii ba uga tegay fain fain huwa hama bihaa hadduu hamiyo oo facamilahaa sameeyo katabaha allaahu ilaahay baa u qoraya lahu isaga sayi-atan waaxidatan hal dembi waaxidatan baa tanna lagu adkeeyey xadiidku waa xadiidka imaamu nawowi sida bayaanka oo waadaxaa u sharxi jiray min arbaciinka laga soo bilaabo kelimaadka iyo alfaada ku jirdha macaanida ay xambaarsan yihiin cindahu iyo xasanatan kaamilatan iyo sayi-a waaxida iyo ou maaragtay lafdi lafdi usii bayaanin jiray akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi raqaaq baab lwaswasa wuxuu u baab yahay wowdaa lasoo laba wowdii baa lasoo laba jir celiyaa siinkana waa lasoo laba jir celiyaa baabulwaswasati ayuu u baabiye waswaso oo fil iimaani iyo wamaana waa baab yaquuluhu ku qowlayo man wajadahaa waswasadaa qofkii hela oo isku arka waxa uu oranayo xadiidu abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yaati shaydaanu shaydaanku waa u imaanayaa axadakum midkiin fayaquulu shaydaanku wuxuu dhahayaa qalbigu qofka kala hadlayaa shaydaan baa waswaasinaya wuxuu dhahayaa man khalaqa kadaa kaa yaa abuuray cirka yaa abuuray ka soo qaad waaye man khalaqa kadaa kaasna yaa abuuray dhulka yaa abuuray ka soo qaad kanna yaa abuuray kanna yaa abuuray ka kuwad xataa yaquula uu yidhaahdo marka qofkii muxuu ugu jawaabayaa muuminka ahaa yaa cirka abuuray dee wax qalbigu ku dhahaya allah yaa dhulka abuuray allah buuraha yaa abuuray allah shaydaanku marka joojin mayo su-aasha xataa yaquula uu yidhaahdo shaydaanku man khalaqa rabbaka rabbigaa yaa abuuray wax kasta rabbi baa abuuray waa adiga lehe cir iyo dhul iyo wax kaste isaga yaa abuuray buu gaarsiinayaa faidaa balaqahu markuu gaarsiiye halkaa falyastacid billahi ilaahay ka magangalo waliyantahi hana ka reeb toonaado waswasada qalbigiisa ha ka saaro ha iska soo jiro mowduuc kale ha galo baabkaanoo dhan ha ka guuro waxaan qalbigiisa ku wareegeysanayo dhan kor ha uga baxo waay akhrajahu lbukhaariyu fi kitaab bad'i lkhalq baabu sifati ibliis wa junuudihi buu ku wariyey xadiidu anas bni maalikin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi nebi muxamed baa yidhi sala allahu calayhi wasalam lan yabraxa annaasu dadku ka suuli mayaan yatasaa'aluuna inay isu su-aalayaan su-aal baa qalbiga soo gelaysa waa maxay waa maxay waa dadku inay isweydiinayaan kama zuulayaan xataa yaquulu ilaahay ka dhahaan haadaa kaasi allahu weeye khaaliqu kulli shayin wey kaas wax kasta abuuray qalbiga a ka jawaabaysid waa allah shay kastana isagaa abuuraye faman khalaqa allaha alla ya abuuray waxaasaa marka qalbiga ku meeraysanaya waxaas marka baabl qofka iimaan la-aan maaha waa baabul waswasa fil iimaan iyo qofkii waxaan isku arkaa wixii uu odhan lahaa oo laguu soo sheegay ilaahay ha ka maangalo fastacid billaah min ashaydaani arajiim akhrajahu lbukhaariyu fi kitaab اlictisaam baabu waciidi man iqtadaca buu u baab yahay baabu waciidi man qof goodigiis iqtadaca goostay xaqa muslimin qof muslima xaqiis biyamiinin faajiratin dhaar been ah ku goostay oo loogu xukumay ma ku dhaaranaysaa ha waa lagu dhaarshi xaqna umale waa iska qaata xaq muslim buu saa ku qaatay qofkaas mankaas goodinta loogu goodiyey binaari horey ku xir naar loogu goodiyey oo loogu hanjabay buu u baabyahay waa la ii xukumeeyo culima ii xukumtay maxkamaddu anay raacisay iyo waxba u tarmayso wuu ogyahay inuusan waxa lahayn kun caalim hadday xukumaan u ogyahay inuusan lahayn weligii xalaal u noqon mayso anaa la ii xukumay waxba u tari mayso sharci baa isiiyey waxba u tari mayso mar hadduusan lahayn xadiidu cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man xalifka qofkii dhaartay yamiina sabrin yamiina boqore soo maha mise biyamiini sabrin yamiina sabrin xabisto dhaarteed dhaarta wa xabista qofkii ku dhaartay maxay xabisaysaa dee qofkaan markau dhaarto qof kalo xaq iska xabisaya ilaa isagii baa wixii qaadanaya oo dhaartay yamiina sabrin baa la dhaha liyaqtadic so ugu goosto bihaa yamiintaas maala mari in qof maalkiis muslimin oo muslim ah soo xoolihii u qaato buu dhaartaa ku dhaartay laqiya allaaha ilaahay ba la kulmaa walxaal huwa ilaahay calayhi qofkaa qadbaan uu yahay mid u caraysan faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey tasdiiqa daalika xadiidkaas tasdiiqiisaa ilaahayna soo dejiyey qur-aanka xaggiisaa laga soo dejiyey kii u rumayn lahaa weeye waatana ina aladiina yashtaruuna bicahdillaahi iyo wa aymaanihim kuwa ku bedelanaya hamanan qaliilan ku gadanaya ulaaئika laa khlaaqa lahum wax nasiiba uma ahanin fi aakhira ilaa aakhiri aaya qaala wuxuu yidhi fadakla waxaaba soo galay alshcaf bin qays waa saxaabi wa qaala wuxuu yidhi maa yuxadiثukum abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan muxuu idiin sheegayaa waa cabdullaahi bn mascuud ninkan abu cabdiraxmaan ah caalimkan weyn muxuu idin leeyihi muxuu idiin warrama qulnaa waxaan nidhi kadaa wakadaa saa iyo saa xadiidkaa dhaarta ka hadlayo noo sheega qaala wuxuu yidhi fiya anigayba fiya aniga dhexdeedaaba unsilad lagu soo deji aayadda iyo arrintu anay ugu timid see qisada u dhacday kaana lii birun kaana lii waxaa ii ahaan jiray kaanat lii bi'run ceel baa ii ahayd fii ardi bni cammin ina adeer dhulki nin ilma adeer aan nahay dhulkiisaan ceel ku lahaa ibnu cammigaasoo lii aniga ii ahaaday qaala nebiyu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam markii meeshii laysqabsaday ceelkii iyo dhulkii bayinatuka aw yamiinuhu almashruucu kan la jireeyey usoo qadar iyo wixii la mid ah bayinatuka baa huwa almashruuc adiga caddayntaada caddayn la imow aw haddaadan la imaanna yamiinuhu isaga dhaartiisa faqultu waxaan idhi idan haddaan nebi allow yaxlifu iska dhaaranayaa ninkan idan yaxlif yaa rasuula dhaartee ninkan waa dhaaranaya faqaala nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam hadduu dhaarto man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiini sabrin yaqtadicu bihaa uu ku goosanayo maala mri'in muslima qof muslima xoolihii walxaal huwa fiiha faajirun dhaarta uu ku faajirnimo samaynayo ay beentii tahay laqya allah ilaahay buu la kulmaa wahuwa calayhi qadbaan xaal ilaahay u caraysan yahay أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة آل عمران باب إن الذين يشترون بعهد الله باب الدليل باب هاي دليل على أن من قصد قفك أقصده أخذ مال غيره إساق غير كيس حوله إنه قاطه بغير حق حق ضر كان القاسد كاسو قصدي وحو أهانيا مهدر الدم مهدر الدم وامحي ديجي سمد لهذا ريالي وقف هرره fii xaqihi xaqiis qof buu xaqii rabaa inuu qaato xaq darow rabaa inuu ku qaato qofkaa qaasidkaa oo weerarka ah waa hadur wain qutila haddii la dilana kaana fi naari buu ahaanaya kii xoolaha laha haddii la dilana wa anna man qutila qofkii la dilo duuna maalihi xoolihiisa sokadooda isagoo difaacaynayna fa huwa shahiid waa shahiid xadiiثu cabdالlahi bni camri qaala samictu الnabiya salى اllahu عalayh waslm baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay man qutila qofkii la dilo duuna maalihi maalkiisa sokadiisa fahuwa kaasi shahiidu wey akhrajahu اlbukhaariy fi kitaabi اlmadaalim baabu istixqaaqi اlwaaliyi waaliga ninka madaxda mutaysigiisa u baabya waaliga algaashi khayaanay liraciyati shacabkiisa ninka madaxdaayoo khayaanay mudashada uu mudanayo an naara naar mid madaxa oo khayaanay dadku madaxda u ahaa mudashada uu naar mudanayo ayuu u baabyahay waa baab muhiim ah oo weliba qof kastoo mas-uuliyad hayana muhiim ay u tahay inuu ogaado xadiidkan iyo kuwa la midka ah xadiidu macqil bni yasaarin ana cubaydallah bna ziyaadin nin la dhihi jiray cubaydallah bin ziyaad ayaa caadda soo booqday hu oo macqal binu yasaaro saxaabiya fii maradihi xanuunkiisa alladii marad kaasoo maata fiihi macqal u dhintay macqil binu yasaar xanuunka u dhiman doono baa ninkan madaxda ninkan waa nin madaxa cubaydullahi binu ziyaad baa soo booqday ninka la soo booqanayana waa saxaabi faqaala lahu macqil macqil wuxuu ku yidhi innii anigu muxadiuka waan kuu xadiiayaa waan kuu sheegayn xadiian xadiidkaasoo samictuhu aan ka maqlay min rasuulilaahi nebi moxamed sala allahu calay wasalam haye samictu nebiya nebi moxamed baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu nebi moxamed leeyahay maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo istarcaahu allahu ilaahay uga ilaashimo dalbay uga raacid dalbay uga madaxnimo dhigay raciyatan shacab oo falam yaxudhaa markaas aan ku ku camimin ku koobin binasiixati naseexo dadkii loo dhiibay dantusay ugu jidhay horumarkooda iyo naseexadooda aan ku koobinoo ku camimin ilaa haddii la helo addoon sidaas ah oo madaxa oo shacabkii loo dhiibay u naseexayn waayey ilaa haddii la helo lam yajid kaasi ma helo raa'ixata aljannati jannada urteeda ma helaayo waaye waxa weeye falam yaxudhaa waa maxay bimacnaa yaxfadha ummaddii ma ilaalin sharka iyo dhibaatada kama badbaadin wayatacahad amraha amarkeediina ma faajofaajoonoo aada iyo aada iskagama xil saarin ilaa hadduu saa u khayaano dhibaatadaa sameeyo jannada urteeda heli maayo xadiidka arag hadda waa xadiidu saxiixayn akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alaxkaam waaye baabu man istadcaa raciyata falam yansax qofkii inta shacab loo dhiibay aan u naseexayn dhantooda iyo wanaagooda iyo horumarkooda iyo khayrkooda aan ka shaqay dhankas dhibaatada uu la kulmaya arag madaxda dhibaatada ay leedahay lagu ordayo bal fiiri arrinta ay leedahay maxay u taraysaa hadduu inta muddo joogayo sanawaad haddaanba meesha laga tuurin hadhowti uu naar ka kasbado maxay u taraysaa wax kastoo uu helay waxba u tari mayso soo dhoweyn iyo sacab iyo iyo maarata wax maamulid iyo madaxnimadii waxba u tari mayso hadduu daartii dambe iska xumeeyey waaye ayib marka qofkii yey ari raacsaday isagaa markii horeba dulmi sameeyey macnaha qof aan ammaanada ilaalinayn oo wixiiba aqoon u lahayn amaba ku xadgudbaya oo u suubanba hadduu noqdo dhibaatadaanay leedahay baabu rafci lamaanati buu baab yahay ammaanada koryeelka la qaadayo ammaanada in la qaadayo iyo waliimaani iimaanka in la qaadayo min bacdi lquluubi qalbiyada qaarkood baa ammaanadana laga saaraya iimaankana laga saaraya iyo wa cardi lfitan fitan bandhigeed cala lquluubi quluubta loo bandhigo fitano iyo balaayo qalbiga loo bandhigo xadiidu xudayfa qaala wuxuu yidhi xadaanaa rasuulu llahi sala allahu alay sl nebi maxamed baa noo xadiiay xadiiayni laba xadiid laba xadiidoo midba hebel baa laga wariyey amaaha laba arrimood oo halkan xadiid ku dhex jira weeye si kale hamoodi ra-aytu aad axadahumaa labadii arrimood oo xadiid midkood waa arkay waana anigu antadirul aakhara kii kalena waa sugayaa mar hadduu nebigu sheegay waa iman doonaaye mid arkay midna waa iman doonaa haye xadaanaa nebigu wuxuu noo warramay ana alamaanata ammaanada nazalad inay degtay waagi hore fii jadri quluubi rijaali ragga qalbiyaashooda asalkooda ammaanada markii koowaad ragga qalbigooda la dhex dhigay uma calimuu waxay ka ogaadeen min alqur'aani qur-aanka uma calimuu misna waxay ka ogaadeen min asunnati kaas waa xadiidka hore waagi hore ammaanada halkaasaa la dhigay xadiidkii labaad waa kan waxadaanaa wuxuu noo warramay can rafcihaa ammaanada koryeelkeeda qaala wuxuu yidhi nebigu yanaamu rajulu ninku waa seexanaya an nawmata seexashu xoogaa buu seexanaya fatuqbadulamaanatu ammaanadii baa laga qaadanayaa min qalbihi qalbigiisa qalbigiisa baa ammaanadii laga saaraya fayadalu aharuhaa ammaanada raadkeedii wuxuu noqonayaa midla aharilwaqti barta raadkeeda oo kale bar madow ama midab jiray midabka khilaafsan alwaqti nuqdo yara bar yar oo kaleba ammaanadii raadkeeda noqonaya qalbigii laga qaaday bar waaye waa annuqda fi shayi min gayri lownihi waa nuqdo ama bar shayga ku dhex taal aan midabku isagu leeyahaan oo kale lahayn ama waa asawaadlyasiir waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa laga qaadayaa waxa weeye fayadalu aharuha wuxuu ahaanayaa midla aharilwaqti bar madow raadkeedoo kale uma yanaamu noomata hurdo kale u seexanayaa fatuqbadu waa laga qaadaya fa yabqaa aharuhaa raadkeedii waa wuu baaqi noqonayaa mila almajli oo kale iyadoo ah waaye humbuluulo qofka faaska iyo godinta iyo garweynta iyo inta dhulka ku qodo wax la dhaca meelaha doosan shaqada aqoon weliba haddiiba meelaha gacantiisa ay ka saamayso oo nabarada yaryar xoogaa dubku kor u soo kaco majligaas bartaas waxay taasoo kale noqonaysaa humbuluulqaayar oo kale ka jamrin ka ahari jamrin dhuxul raadkeedoo kale dhuxushaasoo tadaxraj tadaxrajtahu aa wilaan wilisay tadaxraja aa wilaan wilisay calaa rijlika lugtaada dhuxul daba haddaa lugtaada saa ugu tuudhiso meeshay kaa qaniintay dhuxushu kaa taabato kaa gubtay bar yarahoo noqon mayso gubatay saasoo kale baa meeshii ammaanadu fadhiday raadkeedu noqon oo fanafida markaas kor u soo kacay oo fataraahu aada aragto muntabiran isagoo kor noqday meeshii biyana kuma jiraan shaqadii lagu qabtay ama qofkan gacantiisu shaqaysay nabarka yar oo calaacasha ka muuqanayo saa usoo kor ugu soo qaadmaya muntabiran iyo fanafida waa isku meel waa isku macni walxaa laysa fiihi shayan waxnan aysan ku jirin meesha biyo iyo dhacaan iyo waxba kuma jiraan meeshaas oo kale ammaanadii waa tan meesheedii waxba ammaanana ma taal fayusbixu naasu dadku waa waabarisanayaan yatabaayacuuna xaalay wax kala gadanayaan falaa yakaadu axadun mid u dhowaan mayo yu-addi lamaanata ammaanada inuu guto ilaa ammaanadii waa laga qaadaya fa yuqaalu waxaa la dhahayaa ina ina fii bani fulaanin reer hebel dhexdooda waxaa ku jira rajulan amiina nin aamina wallahi nin aamina qoyskaa laga helaa baa la dhahayaa qof la aamino reer hebel yaan u dhiibnaa intaanoo qof iyo intaanoo nin iyo intaanoo qabiila ninkaasaa wax loo dhiibi karaa nin baa la dhahayaa haddeer lafteeda waa iska jidhaa waaye wayuqaalu waxaa la dhahayaa lirajuli ninkaa laftiisa waxaa loo dhahayaa maa acqalahu maxaa caqli badiyey caqli badana wamaa adrafahu maxaa dhug badiyey wamaa ajladahu maxaa xoog badiyey intaasu ammaana baa loo sheegaya walxal maa fii qalbihi qalbigiisa aysan ku sugnayn mihqaalu xabati khardalin sagaruxuud xabadeed wax la eg oo min iimaanina kii dhammaado qabiilka laga sheegayo intaa in la ego iimaana kuma jira qalbigiisa waaye intaa in la ego iimaana qalbigiisa kuma jiro ayib wuxuu yidhi saxaabigan xudayfa la yidhahdaa walaqad ataa waxaa ku dul yimid calaya dushayda zamaanu wakti baa isoo maray walxal ma obaali aanan u aabayeelayn ayukum kiina baayacto aan la beectamayo waxaa isoo maray xilli aanan kala jeclayn qofkaanu wax kala gadanayno la beectamayo dadku wada aaminin yihiin maxaa yeelay lain kaana musliman qofka aan la beectamay hadduu muslim yahay raddahu calaya alislaamu islaamkaa ii soo celinaya islaamkaa qofkaan amraya wax naga dhexeeya wain kaana nasraaniyan hadduu nasraani yahayna raddahu waxa ii soo celinaya calaya dusheeda saaciihi waaligiis ninka masuulka ka ah baa ii soo celinaya hadduu muslim yahayna islaamnimadaa ii soo celinaysa oo qofka ii dabraysa faama alyowma maanta bayidhi xudayfi famaa kuntu maahi ubaayicu mid la mubaayacoonaya la beectamaya ilaa fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel mooyaane dad yaraa hadda aamini karaa bayidhi waa waama waa kun iyo dhowr boqoloo sano ka hor maanta hebel iyo hebel unbaan aamini karaa akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi riqaab baabu bayaani ana alislaama badaa qariiban wuxuu u baab yahay islaamnimadu inay bilaabatay isagoo qariib ah waseyacuudu qariiban qariibnimana inuu ku noqon doono wa annahu islaamnimaduna yarazu inuu dulmi doono bayn bayna almasjidayni labada masjid waxa weeye islaamnimada waaga hore yaraan iyo qariibnimo ay ku bilaabatay iyo dad yar sidaasayna ku noqon doontaa marka u dambaysana islaamnimadu saldhigyadaana yeelanaysaa bayna almasjidayn waaba lagu sheegi doonaaba xadiidkaaba kuu tilmaami doona xadiiثu xudayfa qaal kunaa juluusan kuwa fadhiyaan hayn cinda cumara radia allahu canhu sayid cumar faqaala wuxuu yidhi sayid cumar ayukum kiineebaa yaxfadu xafidsan qowla rasuuli illaahi nebi maxamed qowlkiisii sala allahu calayhi wasalam fi lfitnati fitnada kaga qowlay fitan iyo waxaa mar haddii laga hadlaya xudayfa warinaya ilaa isaga saaxibu siri rasuulilaahi ah xogtow hayaa xadiioo dhan u fiiri arrimaha ka hadlaya badanaaba wuxuu yidhi sayid cumar baa yidhi yaa garanaya fitanta nebigu arrintuu ka yidhi yaa xafidsan qultu waxaan idhi ana anaa xafidsan kamaa qaalahu stabtow nebigu u yidhi anaa u haya qaala wuxuu yidhi xudayfe maya qaala wuxuu yidhi sayid cumar innaka adigu xudayfow calayhi dushiisa ow calayhaa fitantaa dusheeda la jari-un mid ku dhiirasho badan baa tahay tabtii baan u hayaa markaan leedahay waa nin dhiirasho badan baa tahy haa qultu waxaan idhi waa u sheegay fitnatu rajuli ninka fitnoobidiisa fii ahlihi oo ku fitnoobay ehelkiisa iyo wa maalihi maalkiisa iyo wa waladihi ilmihiisa iyo wa jaarihi deriskiisa intaasoo dhan tukafiruhaa waxaa tirtiraysa asalaatu salaadaa tirtiraysa wasowmu soomkaa tirtiraya wasadaqatu sadaqadaa tirtiraysa waalamru wanaagoo laysamraa tirtiraya wanahyu xumahoo layska reebaa tirtiraya oo qofku see ugu fidnoobayaa ehelkiisa iyo maalkiisa iyo arrimahan la midkaa ilmihiisa iyo deriskiisa xaqii isaga lagu lahaabuu inta ka gabood falo iyagiibuu ku mashquulay oo kobcinayaadoo hayaadoo u nadaaminayaadoo maarata barbaarinaya waa macni ama maaha iyagii ku fidnoobay oo xaqa iyagu ku lahaayeen buu dayacay howlo kalow galay ha ahaatee salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar iyo wixii la mid a lagu baabi'inaya hadduu la yimaado qaala sayd cumar wuxuu yidhi laysa haadaa kaa maaha uriidu midkaan doonayo war anigu kuma weydiinin xadiidkaas walaakina alfitnatu baan walaakina alfitna allatii fitnadaasoo tamuuju mawjadaynaysa kamaa yamuujul baxru baddu say u mawjadayso taasaan anigu u jeedaa fitantaa nabigu wuxuu ka yidhi ma haysa fitan mawjadaynaysa sida baddu u kacdo qaala wuxuu yidhi xudayfe laysa calayka sayd cumarow dushaada maaha minhaa fitantaa ba'sun wax dhiba yaa amiira almu'miniin maxaa kaa galay adiga fitantaa adiga wax kaa saaran iyo dhib kaa soo gaaraysa fitantaa ma jiro iyadana waa ogahay weeye xadiidkeeda waa hayaa adiga iyo fitantaasna shaqo iskuma lihdin maxaa yeelay ina beynaka adiga oo cumar ah iyo wa beynaha fitantaa baaban muqlaqan albaab la xiraybaa ah adiga albaab xiran baa idiin dhexeeya qaala sayd cumar wuxuu yidhi ayugsaru ma la jebin albaabka am yuftaxu masacaadaa loo furayaa hadalla waaweyn baa lagu wada hadlayaa albaabka midkaan caadiga maaha masaajidka iyo guriga iyo wixii la mid ah qaala wuxuu yidhi xudayfa yugsaru waa la jebinaya wax la furayo iyo si sax oo albaabka loo gelaya ma jiro waa la jebinaya qaala wuxuu yidhi idan haddiiba la jebiyo laa yuqlaqu abadda fitanta albaabkeeda mar haddii la jebiyo weligeed haddaa la xiri mayo qulnaa waxaan idhi marka raggii dambaa hadlaya akaana cumaru sayd cumar ma aha yaclamu mid og albaaba albaabka la sheegayo horta sayd cumar ma fahansanaa qaala xudayfa wuxuu yidhi nacamha kamaa ana duuna alqadi biri sokadeeda alleylata caawa inay tahay soo u yaqaan bu u ogaa albaabkuna waxa uu yahay biri maxaa ka sokeeya caawa hadda aan marayno siduu u yaqaanay biri in caawa ay ka sokayso buu albaabkaasna wuxuu yahay u garanayay sayd cumar waay waana la dul maray arrinta inii ba yidhi xudayfa xadatuhu waa u sheegay cumar bxadiiثin xadiiث laysa aan ahayn bilqaliidi qaladyaal khalad baa inagu dhahnaa alad badelu lhalad soo ma jirin naxwa markii laga hadlayo waa kelimad si qalada loo yidhi tii bedelkeeda ahayd an leelahay xadiiث aan aklaad ahayn qaladyaal baan u sheegay fahibnaa fahibnaa waxaan ka haybaysanay an nas'ala inaan weydiino xudayfata xudayfe inaan weydiinoo dhahna albaabka annaga noo sheeg sayd cumar waa yaqaana adna waa taqaan annaga noo sheeg xudayfe waa laga boqay ninkaa weynoo caalimka wax kasta maarat lama dabageli karo fa amarnaa waxaan amarnay masruuqan ninkii masruuq la dhihi jiray dee ardaygii ah oo taabici ah raggii dambe ah masruuq baan waxaan nidhi ord soo weydiiye xudayfe fasa'alahu waa soo weydiiyey faqaala xudayfe wuxuu yidhi albaabu albaabka la sheegayo cumaru cumar laftiisa weeye cumarna waa oga cumarow haddii lagu dulo albaabkii fitanta waa la jebiyey cumarna awalba weyr haddii mar la jebiyo aan la furayn dee idan laa yuqlaq laba xiri mayaba dilku ha socdo dhibtu ha socoto fitantu ha socoto mawjadaha adagay taa maxaa idin kala galay wey albaab xiran weeye albaabkiina isagaba weeyaba sayd cumar war caddaaday soo maa hawshuna waa dee yaaba meel la kharaabsho oo meesha haddaan si saxa loo gelinoo furo lagu furin ee la kharaabsho oo la dumiyo oo la jebiyo dee albaab la jebshay wey soo mafhuuma sidaas arrintuu soconas waaya arrintii saasaa lagu caddeeyey marka maxaa ku xiga marka xadiidkan kale fiiriyay akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi mawaaqiiti salaat baabu salaat kafaara xadiiث abi hurayra radi اllahu canhu ana rasul اlahi sal اla alay slm qaalna wuxuu yidhi ina aliimaana iimaanku layarizu waa uruurayaa ila اlmadiinati madiinu kusoo uruurayaa iimaanku kamaa taأrizu اlxayatu abeesadu say iskugu duuduubto ugu uruudho ilaa juxrihaa godkeeda masaskii abeesooyinka markay godka galaan saasay garangaran intay iskaga dhigaan bay isku uruurshaan godka iimaanku tabtaasoo ugu soo garangaroobaya ugu soo uruuraya madiinat almunawara madiinat rasuul sala allahu calayhi wasalam xadiidkan horta marka koowaad dadka ahlu iimaanka waa soo ururayaan wey sida abeesaduba halkaa ugu ururdho waxay ka dhigan tahay abeesadu intay godka ka soo baxdo oo fido oo meela soo warwareegto markay waxay soo daaqi lahayd waxay soo heli lahayd soo hesho bay godkii ku soo ururaysaa hadda iimaanku madiinow ka fiday markii make laga hijrooda madiine la tegay iimaanku madiinow ka fiday oo ka dilaacay oo ka faafay fa kullu mu'minin meeshaa qabta fa kullu mu'minin qof kastoo mu'mina lahu min nafsihi saa'iqun naftiisa xaggeeda waxaa u ahaaday hoggaamiye ilayhaa madiine u hoggaaminaya limaxabatihi jacaylkiisa fii saakinihaa madiine kan degan uu jecel yahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh qof kasta madiine qalbigu ku hayaa waa jecel yahay calayhi salaatu wasalaam nebiga deganaanshihiisa iyo joogiddiisii uu joogay ee haddana joogo oo ilaahay uga dhigay meeshii lagu aasay qof kasta hoggaamiye iyo darawal mid kaxaynaya oo naftiisa madiine u hilowsan tahay baa jira oo mumina de kullu mumin baa lagu yihi qof kale laga hadlamayo balaaye ah oo madiina meelaha kale ulamid tahay aan waxba ka garanayn taa laga hadli maayo xadiidkan hadda waxaa lagu qoray masaajidka nebiga calayh salatu wasalaam weliba nebiga qabrigiisa agtiisa meel u dhow markaad maraysid baabu ziyaara baabu salaam baa ka soo gashay baabulbaqiic baa ka bixi doontaa saa u soconaysa baa waxaa kaa qabanaya bidixda meel ay ku qoran tahay huna asalaam calaa rasuuli llahi sal sl halkan baa nebi maxamed laga salaamaa dalool bay leedahay haddaad saa u fiirisid nebiga dariixiisii halkaasii ah wax qurux badan baa kuu muuqanaya marka intaad halkaas soo gaareen albaabada la marayo bidixda kaa qabanaya mid ka mid ah baa xadiidkan lagu qoray akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi fadaa'il اlmadiina baabu jawaazi اlistisraari siraysi biliimaani iimaanka la qarsadoo la sirayso buu u baab yahay banaanadeeda lilkhaa'ifa qofka baqaya qofka baqaya iimaankiisa uu maaratay qarsado xadiidu xudayfa radia allaahu canhu qaal qaala nabiyu nebi moxamed baa yidhi sala allahu calayhi wasalam ogtubuu lii waxaad ii soo qodhaan oo iisoo diiwaangelisaan man talafada qofka ku lafdooda ku hadlay bilislaami islaamnimo qofka ku hadlay oo min annaasi dadka wax allaale wixii laa ilaaha illa allahu yidhi halla iisoo tira koobaa nebigu yidhi oo islaamnimo ku hadlay talafada qof ku lafdoodo carabkiisa laa ilaaha illa allahu laga hayo mu'mina diiwaan hala soo gesho hala soo qoro iisoo xisaaba fakatabnaa lahu nebigu waa u soo qornay alfan kun iyo wa khamsa miati rajulin kun iyo shan boqol oo nin dadkii waxay noqdeen kun iyo shan boqol oo nin waaye ma yara markaas base maanta fiirisa adduunka inta malaayiin muslimiintu yihiin iyo tabardaradooda anta kun iyo shantan boqol waxay samaynayaan arag faqulnaa waxaan nidhi haddaan saxaabadi nahay nakhaafu ma baqaynaa walxa naxnu anagu alfun wa khamsu miatin ma anagoo kun iyo shan boqol a baan baqaynaa oo imaanka yaga iyo la baqaynaa diintayada waagi hore saas ahay markii dambe saxaabi wuxuu yidhi falaqad ra'aytunaa ra'aytunaa ra'aytunaa waa is aragnay ubtuliinaa anagoo nala jirabo nala itxaamay xataa ina rajula ninka la yusallii waa tukanaya waxdaw xaalu keligii yahay wal xaal huwa khaa'ifun uu baqayo raggii fiicnaa iyo waxaa la soo gaaray saxaabadii inuu ninku keligii tukado isagoo baqayo ka baqay salaadda in lagu qabsado waa maxay madaxdii waagaa jidha salaada waktiga ka saaraya waa daahinaya markaasaa ninkaani soo tukanayaa keligiibuu meel ku gabanayaa salaaduu tukanayaa masaajidka haddii laga waayadan kuwan dowladda laga baqaya hadhowbuu kuwan iskala joogaya hadhow waktigii daciifoo baxay bay salaada tukanayaan bay iskala gelayaan marka marka ninku waa tukan jiray isagoo keligiisoo baqaya waay salaadii baa loo dhexgala akhrajahu lbukhaari fii kitaabi iljihaad baabu ta'alufi qalbi man qof qalbigiis soo dumidiis mankaasoo yukhaafu loo ba- la- yukhaafu la cabsanayo calaa iimaanihi iimaankiisaa loo baqaya qofka iimaankiisa loo baqaya in la soo dumo oo maxaa loogu baqaya iimaankiisa waa lidacfi taagdarnaantiisa iimaankiisa daciif wanahyina waa baab nahyin la iska reebayo can ilqadci goosasho can ilqadci goyn biliimaani la gooyo qof in la dhaho hebel iimaan buu leeyahy go-aamin ah min gayri daliilin qaadicin daliil qaadica iyadoo aan lahayn hebel waa mu'min daliil qaadica aan lahaynin iimaanka wax qalbiga ku jira ilaah baa og in la yidhaahdo loo markhaanti kaco daliil qaadica mar haddaan lahayn waa la iska reebaya aduu war ma haysid weeyaan iimaankiisa ma jasmin kadhin xadiidu sacdin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam acdaa rahdan koox baa nebigu xoole siiyey walxaal sacduna jaalisun uu fadhiyo fataraka rasuulullahi nebigu wuxuu ka tegey sala allahu calayh wasalam rajulan nebigu ninbuu ka tegey ninkaasoo huwa isaguba acjabuhum dadka kan la iigu cajab badan yahay ilaya aniga dadka ninka iila cajabta badan nin ah baa nebigu xoolihii u taagin oo ka qadiyey faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa laka maxaa lahaantaada can fulaanin hebel fawallaahi inii anigu la araahu waa arkayaa mu'minan xaaliya ninkan waa mu'mine nabi allo maxaa wax u siin weyde faqaala nebi wuxuu yidhi ow musliman mise waa muslim ma mu'min baad tiri maa dhehdeed waa muslim muslimnimadu waa hoggaansan waa wax la arkayo qofka soo maha iimaankuna waa tasdiiq qalbiga ah ow musliman maa dhehdeed bal muslima fasakadtu waa aamusa qaliilan xoogaa uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa aclamu waxaan ogahay minhu ninka ka ogahay facudtu waxaan u noqday limaqaalati oraahdayda horeo kale oo faqultu waxaan idhi maa laka nebi allow can fulaanin fawallaahi inii la araahu mu'minane faqaala wuxuu yidhi aw musliman waa fasakadtu misna qaliilan uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa aclamu minhu facudtu waxaan u noqday limaqaalati wacaada rasuulullaahi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waaya nebigii baa markaas isna u noqday maqaaladiisa hore caada aw muslimantii wey uma qaala wuxuu yhi nebigu yaa sacdu inii anigu la ucdi rajula nin baan xoolaha siin walxaal kayruhu kaan wax kaan wax siiyey kayrkiisa o aana wax siin axabu ilaya laiga kalgacal badan yahay minhu isaga kaan ka tegay oo aana xoolaha siin baan jeclahay maxaa yeelay kan maxaan xoolaha u siinayaa khashyata an yakubahu llaahu ilaahay inuu afgembi ugu tuuro fi naari naarta cabsi aan ka baqayo iimaankiisaa daciifa kan haddaan xoolaha siin diinta inuu ka baxaan ka baqaya kan aan ka tegayana iimaankiisaa qawi ah haddaan siiya haddii kale iimaankiisu waa fadhiyaa liiqliiqad ma leh isaga waxa weeye waa lagu kalsoonyah kee baan jeclahay kaan ka tegay baanba isku hubaa iimaankiisa kusii kalsooni badna akhrajahu lbukhaariy fi kitaab aliimaan waay marka an yakubahu waxaa weeye ilqaa'uhu mankuusan madax madax naarta in loogu tuuro wey baabu ziyaadati dumaaniinati lqalbi qalbiga dumaaniinadiisa ziyaadade ziyaadideeda ayuu u baab yahay bitadaahuri ladillati adilada iskaalmaynteeda iyo isdhammaystirkeeda xadiidu abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu calayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi naxnu hanagaa axaqu mudnaan badan bishaki shaki hanagaa kaga mudnaan badan min ibraahima nebi ibraahim id waqti qaala nebi ibraahim uu yidhi rabbi rabbigayow arinii itusi keyfa sida tuxyil mowta kuwa dhintaa u noolays nebi ibraahim ma shakin ilaahayow waxa itusaa wax dhintay saa naf u geliso qaala ilaahay wuxuu yidhi awalam tu'minu muwaadan rumayn qaala wuxuu yidhi balaa inaan rumayn iska dhaaf waa rumeeye walaakina liyadma'ina qalbi qalbigoona hadda wakaa baabu ziyaadati dumaaniinati lqalbi ciwaanku wakaa ah marka waa maxay xadiidkan fahan nebi ibraahim ma shakin haddii shaki imaanayo annagaa ka muda anigoo nebi maxameda baa uga xaqnimo badnaan lahaa inaan shakiyo anigu ma shakin anigoo ku xaqnimo badnaan laha haddaanan shakinna nebi ibraahimna ma shakin nebi ibraahimna waa qalbigiisu liyadmaina qalbi weeyaan noolaynta ilaahay iyo waxdilidiisa iyo soo saaridiisa iyo ma aha shaki ka jiray wayarxam ullahu ilaahay ha u naxariiso luudan ilaahay luud ha u raxmado nebi luud laqad kaana nebi luud wuxuu ahaa ya-wii mid u dunma ilaa ruknin ruknigaasoo shadiidin daran nebi lood waa calacalay ow aawe ilaa rugnin shadiidin markuu yidhi allah haddaanan qoys awood la haysan lahaa marti martidayda macnaha waa isagii aada u hadlay marka martidayda la iguma yimaadin marka waxaa la yidhi laqad kaana yaawi ilaa rugnin shadiidin nebi lood ilaah u naxariis waxay ahayd ilaahay buu haystay rugni shadiidah buu u dulmayey umana baahnayn qoys iyo qabiil inkastoo markii dambe nebi kasta laga soo saarayay nebi lood ka bacdi dadka jira qolada u xoog badan waa nebi loodna intaasaa la yidhi walow labiso haddaan nagaan lahaa fi sijni jeelka jeelka haddaan ku jiri lahaa duula maa labisa intuu ku jiray yuusufu nebi yuusuf dherarkeedii oo kale intuu nebi yuusuf xabsiga fadhiyo oo kale haddaan fadhin lahaa la ajabtu daaciya kii ii yeeray waa waa raaci lahaa waa ajiibi lahaa dee nebi nebi nebi yuusuf waa loo yimid soo bax baa la yidhi waa lagu yeerayaa deedna wuxuu ku yidhi irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allaatii qaطacna aydiyahunna jeelkaygaan joogayaa nebigu hadda tawaaduc miira way nebi muxuu leeyahay nebi yuusuf nebi maxamed baa ka fadli badane haddaan jeelka intaa ku jiri lahay la idhihi lahaa soo bax cid inaa celiye iyo iska daayo horaan ka soo bixi lahaa saan xabsiga dibadda uga imaado adugu waxaa la istusayaa sabirkeed badnaa oo nebi yuusuf muddada badan uu meesha ku jiray way akhrajahu اlbukhaariyu fi kitaabi اlambiyaa baabu qowlihi tacaala wanabi'hum can dayfi ibraahim martidii nebi ibraahim baabu wujuubi اliimaani buu baab yahay iimaanka wujuubkiisa in la rumeeyo inay waajib tahay birisaalati nabiyina nabigeenna risaaladiisa muxamadin ah sala allahu calayh wasalam waaye in nebiga loo soo diray ilaa jamiici nnaasi dadka dhammaantood iyo wa naskhi lmilal wuxuu kaloo u baab yahay naskhi lmilal diinaha nasakhidooda bimillatihi nebiga diintiisa lagu nasakhay diinoo dhan waxaa lagu nasakhay nebi maxamed milladiisa xadiiثu abi hurayra qaal qaala الnabiyu sal اlه alay slm wuxuu yihi maa min alambiyaai ambiyada ka mid maaha nebiyun ilaa ucdiya waxaa la siiyey maabaa la siiyey miluhu isagoo kale aamana calayhi اlbasharu binu aadamku ku dul rumeeyey nebi ambiyada ka mida ma jiro ilaa waxaa la siiyey wax isagoo kale binu aadamku ku rumayn karaanoo mucjizaad baa la siiyey binu aadamku ku rumeeyaan wainamaa kaana aladii kii wuxuu ahaaday marka nebiyaashaas dee wixii la siiyey nebi saalex hashii la siiyey oo kale ambiyadii dee wixii la siiyey nebi muuse aayadihii sagaalkaa la siiyey oo kale nebi ciise arrimihii loo dhiibay oo kale waa waxyaalo waaweyn aniga mayaa nebi maxamed nebi markaad wuxuu yidhi wainamaa kaana aladii kii wuxuu ahaaday uutiitu aniga la siiyey waxyan waxyi waxyigaas owxaahu llaahu ilaya ilaahay ii waxyooday kanaa ugu weyn laanna ilaa maanta ilaa weligeed waxyigaan waa jirayaa laakiin nebiyaasha mid kasta mucjizadii la siiyey markaas markii arrintii dhammaatay markiibaa u dambeysay hadda maanta naaqatu saalix nebi saalix ma joogto casaa muusaa ma joogto iyo wixii la mid ah way dhammaadeen aniga waxyi baa la ii dhiibay fa arjuu waxaan rajaynayaa nebigu yidhi waa rajada waa xaqiiqa an akuuna inaan ahaado akarahum ambiyada kan ugu badnaanshaha badan taabican kuwa raacay yowma alqiyaama nebiga ugu taageeraya dadka raacay ugu badan yihiin inaa aniga noqdaan rajaynaya waana xaqiiqa akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi fadaa'il qur'aan xadiidu abi muusa qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi halaaatun saddex lahum ajraani laba ajar bay leeyihiin kow rajulu nin oo min ahlilkitaabi nin ahlu kitaab ah kaasoo aamana rumeeyey binabiyihi nebigiisii hore oo loo soo diray wa aamana bimuxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna rumeeyey labo waalcabdulmamluuku addoon la leeyahay idaa addaa markuu guto xaqallaahi ilaahay xaqiisa iyo xaqa mawaaliihi sayidyaalkiisa xaqooda saddex warajulu nin kaanad cindahu agtiisa ay ahaatay amatun addoon faaddabahaa idbiyey fa axsana ta'diibahaa idbinteediina wanaajiyey wa callamahaa barbaray baray fa axsana tacliimahaa tacliimteediina wanaajiyey uma actaqahaa xoreeyey fatazawajahaa guursaday falahu ajraani laba ajir buu leeyahay akhrajahu lbukhaariy baabu nuزuuli ciisa bni maryam ciisihii maryama aha nebi ciise soo degidiisa buu baab yahay xaakiman xaal yahay mid xaakimo dadka kala xukumaya bishariicati nabiyina muxamedi nebi moxamed shareicadiisana ku kala saaraya sala اllahu alay waslm nebi muuse nebi ciisaan leeyahay waa la rafciyey wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum iyo bal rafacahu llahu ilayh waa la rafciyey cimrigiisa ka war sidii buu u noolyahay nebigu markii la dheelmana isagay halkan kusii maray samaawaadka dhimashadiisa waa dumbaysaa nebi ciise nebi ciise waa imaanayaa diintiisa horea loo soo dejiye wuxuu wax ku kala saarayaa bishareecati nabiyina maxamed sal alla alay slm nebi maxamed diintiisa waaye xadiiثu abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm nabig wuxuu yihi waladii nafsi biyadihi baan ku dhaartay layuushikanna waxaa degdegaysa an yanzila inuu soo dego fiikum dhexdiinna ibnu maryama nebi ciise xakaman xaalu yahay muqsidan oo caadil ah muqsid waa caadil sharcigaana wax ku xukumaya fayagsir ou markaa jebiya asaliiba mucatabka saliib calaamatu kirishta buu jejebinaya kuwaan le hadda anagu kirishtan baa noo nabi ciisaan raacsana waxay wataan buu digaan digaha ka dhigaya oo wayaqtula ou laayo alkhinziira khinziirka oo doofaarka hadda lama laayo khinziirkana waa baabi'inaya labo oo wayadaca aljizyata jizyada iyo gabarahana dejiyo hadda gaalada haddii diinta xooggeeda iyo islaamnimada awoodeedu marka wax lagu dhaqayo dee gaalada waxaa laga qaadaa wax jizye la yihaahdo xataa yacduu ljizyata an yadin wahum saakiruun jizyadaas wuu joojinaya cidaan xoola ka aqbalayna ma jiro islaamnimo bes yadacu ljizya wayafiidaw xataa yafiida almaalu xooluhu ilaahay iska faafaan xataa laa yaqbalahu axadun ilaa qofna uusan aqbalin xoolaha tirada ka badanaya war xoolahan hoo qof aqbalaya waa la waaya waay xoolihii baa tirada ka badanaya barakaad baa badanaysa waaye cadaaladdaa ma ogtahay xooluhu dadka badinaya iyo dulmi la-aanta hadda xoolaha la hayso haddii cadaalad la sameeyo dadka qof kasta waxaa kaga soo aadaya wax tirada ka batay hal qof waxaa laga yaabaa xoolo cadaalad darra uu ku qaato akoonkiisa ku jira ummadoo dhan ama dal dhan inay ka badan tahay ama muslimiin badan cadaaladda markii la helo wixii cadaalad loo qaybiyo xoolihii baa dadkii deeqaya lakiin haddii kale toban qof ama boqol qof ama kun qof baa malaayiin xoolahood iska haysta dee meel bay ku kaydsan yihiin yaa ugu dhacaya bes kuwaana waa ka baahan yihiin ka cadaalad baa dhacaysa xilligaas xadiidkan waa akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi lbuyuuc baabu qatl lkhinziir xadiidu abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alay waslm wuxuu yihi keyfa antum xaalkiinu see ahaanaya keyfa antum see ahaanaysaan idaa nazala markuu soo dego ibnu maryama fiikum dhexdiinna walxaal imaamukum idinka imaamkiinuna minkum idinka idinka mid yahay nebi ciise tujin maayo nebi ciisaa soo degaya imaamkiinuna idinka buu idinka mid yahay mahdigii baa jooga mahdigii ayaa jooga bes nebiga marka nebi ciise mahdigaasuu ku xiranayaa ummadda maxamediyada idinkaa imaamkan imaamnimadale idinkana tujiye nebi ciisena ma'muun buu noqonayaa meesha haddee lagu tilmaamaya nebi ciise inuu ka soo degayo hadda meel dee sida axaadiisu tilmaamayaan alminaarat albaydaa dimishaq iyadana hadde waa meel cajaa'iba markaad tagtid waa yaabasaa jawi kalaa gelisaa meesha haddaa aragtid ayb baabu bayaani zamani zamankii caddayntiisa u baab yahay aladii zamankaasoo laa yuqbalu fiihi liimaanu iimaan aan la aqbalayn xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waslm nebi ilaahi wuxuu yidhi laa taquumu saacatu qiyaamadu ma dhacayso xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo dhalato min maqribiha makaanu dhiciddeeda galbeed faidaa dalacad markay soo dhalato oo wara'aaha naasu dadku ay arkaan qoraxda aamanuu waa rumaynayaan ajmacuuna wowda ku arkee ajmacuuna dhammaantood baa rumaynaya haddayba arkeen adduunku waa isbedelay qof kastaaba iimaan buu ku dhawaaqaya xayu meelo weeye laa yanfacu nafsa naf nafsan waxba tarayn iimaanuhaa iimaankeeda uma qara al aayata aayadda lafteedibu nabigu akhriyay aayaddii ka hadlaysay buu nabigu akhriyay waaye waaye waa iimaanka waxa duusan waxba u tareen weeye iimaankeeda midaan waxba khayr kusoo kasban so waxba markaa tarayn ayib lam takun aamanat awal naf aan waxba iimaankeeda waxba iimaan lahayn ama iimaankeeda khayr kusoo kasban aw kasabad fi iimaaniha khayra أخرجه البخاري في kiتاaب التفsير xadيiث أbي dr رaضي الله عanه qاaل dkلت المسجiد baan soo galay hadii la iska iطلاaqo waa masaajidka rasuulka salى الlaه عalيه وsلم wlxaal rasuul الlahi nebi mxamedna salى الlaه عليه وsلم jaalisun yahay mid fadhiya falamaa غarabat الشhamس qoraxdii markay dhacday qaala nebigu wuxuu yihi yaa abaa dri hal tdri ma garanaysaa ayna tdhabu haadihi tani meeshay aaday qoraxdan dhacday meeshay aaday ma taqaan qaala wuxuu yidhi abi dar qultu waxaan idhi allaahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi nabigu fa inahaa iyadu tadhabu way tegin tasta'dinu iyadoo idan dalbaysa fi sujuudi sujuudid fa yu'danu lahaa sujuuddaa loo idnayaa wa ka'annahaa waaba iyadoo qad qad qiila lahaa loo yidhi irjicii noqo min xaysu meel ji'ti ah ka timid meeshaa ka timid mar labaad ka soo bax xagga u noqo meeshay madha ilaahay baa og xaggaa waa iyadii galabta u dhacday subixiina halkaasay bud ka soo dhahaysaa qoraxdu waaye fa tadlacu waxay ka soo dhalan marka horta marka saas hadda usoo dhalataa laakiin marakan waxaa la dhahayaa irjicii noqo min xaysu ji't dhankaa ka timid u noqo meeshaa u dhacday ka soo bax hadda fa tadlacu min maqribihaa maqribteeday ka soo dhalanaysaa uma qara'a wuxuu akhriyey tajrii limustaqarin laha aayadda meel dhow baa lagaaga qabtay horey kaga soo dartaa lagu leeya macalin baa ta waad garanaysaa tajrii baa lagaaga qabtay waay washamsu tajrii limustaqarin laha dalika taqdiiru lcaziz alcaliim akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi tawxiid baabu badi lwaxyi bou baab yahay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxyiga sidii nebiga loogu bilowday weeye xadiiثu caaisha waa macruuf um اlmuminiin qaalad waxay tihi awalu maa kii ugu horeeyey budaa bihi lagu bilaabay rasuululahi nebi moxamed sal اllahu alيه waslm min alwaxyi waxyiga alru'ya asaalixa riyada wanaagsan bay ahayd fi noomi hurdada dhexdeeda ah fakaana nebigu waxaa laa yaraa ru'ya ru'ya kaan arag ilaa jaaءat way imaanaysa ru'yadaasi midla falaqi subxi subaxa dhambalankiisa xaalay la mid tahay uma xubiba ilayhi nebiga waxaa la jeclaysiiyey alkhalaau khalwada cidloobidda wa kaana waxaa yakluu kii ku khalaaweeyo ku qaali noqda biqaari xiraa'in qaaru xiraa waa meel cajiiba fayataxanau fiihi halkaasuu nebigu kusoo cibaadaysan jiray yani dembiga kaga carari jiray yataxana waxaa looba isticmaalaaba waxa qofku markuu dembiga cararkaya waa qaaru xiraana hadda waa buurta aragtay dherkeedu intuu yahay dhakada u sarraysa godka ka sii qodan oo muddo dheer hoos loogu sii degayo buurtana muddo dheer baa lasii korayaa waay iyadoo hadda dariiqyo loo sameeyaa la kori la-yahay waagaasna hadde maba lahayn dariiqyadaas wa huwa taxanudku waa atacabudu cibaadaysa alla yaaliya habeena dawaati lcadadi tira u saaxiiba qabla an yanzica nebigu intuusan usoo gadoomin usoo siimin ilaa ahlihi xaaskiisa wayatasawadu nebigu waa sahay qaadan jiray lidaalika khalwadaas uma yarjicu nebigu wuxuu usoo noqon jiray ilaa khadiija fayatasawadu misna waa sahay qaadan jiray limiliha maalmuu maqnaanayaa wixii raashinaya qaatay waa soo dhammaanayaan mar labaad buu misna guriga imaanayaa sahaydiisi buu misna qaadanaya meeshii buu aadaya xataa jaa'ahu lxaqu ilaa xaq uga yimid nebiga walxaal huwa nebigu fii qaari xiraa inuu ku sugan yahay fa jaa'ahu lmalaku malagiiba u yimid faqaala wuxuu yidhi iqra akhri qaala wuxuu yidhi nebigu maa ana anigu ma ahay biqaariin mid wax akhriya qaala wuxuu yidhi nebigu fa akhadanii malagii waa i qabtay faqadanii waa ma juujiyey xataa balaqa minii ilaa iga gaarsiiyey aljahda dhibaato uma arsalanii waa isii daayey ardayga marka wax la baraya xoogaa in maarata nidaamkan loo mari karo saddex jeer lakiin yaan laga badin faqaala wuxuu yidhi malagii iqra akri qultu waxaan idhi maa ana ma ahi anigu biqaari'in fa akhadanii misna waa i qabtayoo faqadanii ahaaniyata mar labaad buu ima joojiyey wuu xataa balaqa mini ilaah iga gaarsiiyey aljahda dhib uma arsalanii waa isii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra faqultu waxaan idhi ma ana biqaari faahadanii faqadani aaliata mar saddexaad buu sidii oo kale ii qabto uma arsalanii waa isii daayey faqala wuxuu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aayadihii u horeeyey qur-aanka soo dega wey farajac bihaa aayadahaasou la noqday rasuulullaahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam yarjufu xaalow lululanayo fu-aaduhu wadnihiisu ama qalbigiisu fadakhala calaa khadiijata u galay khadiijata binti quwaylidin hooyadeen faqaala nebigu wuxuu yidhi zammilunii zammilunii iduduuba iduduuba wixii huwiya fazammaluuhu way duuduubeen xataa dahaba canhu ilaa nebiga ka tegay arrawxu argagixi qofka hadduu si u naxsan yaho isduuduubo oo waxwado oo jirka isku dubaaro oo xoogaa waxaa ka taga cabsida faqaala likhadiijata nebigu wuxuu u yidhi wal xaal akhbaraha alkhabara warkii oo u sheegay laqad khashiitu waa u baqay calaa nafsi nafteeda maanta waa u baqay faqaalat khadiija waxay tihi kallaa ka al wallaahi maa yukhziika allaahu ilaahay inuusan ku hoojinayn abadan innaka adigu nebi allow tilmaamahan baa leedahay latasiluraxima qaraabadaa xiriirisaa wataxmilulkalla dhibaatadaa xambaadhaa watagsibulmacduuma waxa la la'yahay baa ka sabtaa wataqri dayfa martidaa marti gelisaa watuciinu waa kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaqi allaha xaqa masaa'ibtiisa cidday ku dhacday gacan baa siisaa fandalaqat way tagtay bihi nebiga way la tagtay khadiijatu xataa atat bihi ilaahay nebiga waa la tagtay waraqata bna nawfalin bin asad bin cabdilcuza ibna cami khadiija khadiija adeerkeed wiilkiis nin ah waraqa binu nawfal wacaan bay la aaday intay nebiga kagxaysay wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi imra'an qof oo tanasara nasraanoobay fi ljaahiliyati buu nasaarada qaatay wa kaana wuxuu ahaa yaktubu kii qora alkitaaba alcibraaniya kitaab alkitaaba bay ka dhigantah qoraalka cibraaniga luqatu cibraaniya buu qori jiray fa yaktubu min alinjiili injiiloo nebi ciise lagu soo dejiyey wuu qori jiray bilcibraaniyati luqada cibraaniyada ah maa sha allah ilaahay wuxuu doonaa an yaktuba inuu qoro wa kaana ninkaani wuxuu ahaa sheekhan kabiiran duq weyn qad camiya misna indhabeelay faqaalat lahu khadiija waxay ku tihi yabna cammin ina yabna cammin ina adeer adeer wiilkiisiiow ismac dhegayso min ibni akhiika walaalka wiilkiisa muxamed ah dhegayso faqaala lahu waraqatu baa wuxuu yidhi yabna akhii maadaa taraa maxaad aragtaa waraqaa yidhi maxaa lagu tusay faahbarahu rasulah nebigu wuxuu u sheegay sal lla alay slam bikhabari maa ra'aa wuxuu arkay warkeeda sidii loo camaajuujiyey malagga u yimid siday wax ahaayeen aayadihii faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi lahu nebiga haadaa kaa kuu yimid annaamuusu waa khayr wadihi alladii naamuuskaasoo nazala allahu ilaahay ku soo dejiyey calaa muusa nebi muuse sal sl ilaa jibriil ambiyadoo dhan isagaa loo soo diri jiray rususha khayr wadihii baa kuu yimid nebi muuse u imaan jiray habaqin ya laytanii shallaytadaydee fiihaa fii risaalatika risaaladaadaya marka lagu soo dirayo jadacan ahaadeenaa nin xoog aho ilka jebis ah laytanii shallaytadeeda kuntu xayan haddaan noolaan lahaa id waktiga yukhrijuka qowmuka qabiilkaa kaa saari doonaan magaalada u dhalato maka waa nin wax garanaya diintii horoon garanaya waa ninkaa wax qoraaga ah cibraaniyada wax ku qoraya injiil qoraya faqaala rasuulullaahi baa yidhi sal ly slam awa mukhrijiyahum waa meesha naxwuhu ka hadli jiray awa mukhrijiyahum oo ma anay isaarayaan iyagu maxamed amiin baaba la ii yaqaanaaye qaala wuxuu yidhi waraqi nacam lam yaأti rajulu nin lama imaan qadu weligeed bimili maa jiئta bihi waxaa la timid oo kale ilaa cudiya waa lala colaytama wain yudriknii yowmuka maalinkaadu hadduu isoo gaaro ansurka kuu nusreeyeen nasra mu'azara kaalme iyo nasri iyo gargaar xoog badan baan ku gacan siinaya dee maba maba soo gaarin akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi badwa xadiidu jaabir bni cabdillaahi alansaariyi qaal wahuwa yuxadidu can fatrati lwaxyi isagoo ka sheekaynaya faqaala fii xadiidii baynamaa ana amshi goor aan soconayaa nebigu yidhi id samictu sawtan cod baan ka maqlay min asamaa'i kor farafactu basari indhahaygii baan kor u qaaday faidal malaku malagii alladii malagaasoo jaa-anii ii yimid bixiraa'in xira jaalisun waa isagoo fadhiya calaa kursiyin kursigaasoo bayna asamaa'i walardi cir iyo dhul dhex yaal malag baa halkaan cirka iyo dhulkiisa kursi iskaga fadhiyo u camiranta oo kursi hawadaas buu ku fadhiyaa waa malagii godka iigu yimid farucibtu minhu waa layga argagax geliyey farajactu waa soo noqday faqultu waxaan idhi zammiluunii faanzala allahu tacala ilahi wuxuu soo dejiyay yaa ayuha almudathir qum faandir ilaa qowlihi warujza fahjur faxamiya alwaxyu waxyigii baa kululaaday watataabaca israacraacay aayaadkii iyo waxyigii iyo qur-aankii baa isdabajoog u soo degay war caddaaday أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عن يحيى بن كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن ويدي عن أول ما نزل وحي أهري سودق من القرآن قال وحي يا أيها المدثر بقرآنك وسو هردكتي فقلت وحن يقولون ددك وحي ليهن اقرأ باسم ربك الذي خلق وسو هردكتي قال أبو فقال أبو سلمة وحي سألت جابر بن عبد الله بن ويدي عن ذلك waqultu lahu ana waxaan u idhi mila aladii qulta waxa ii tiriy oo kale oo iqra usoo hordegtay baa la leeyahay faqaala jaabir wuxuu yidhi laa uxadiuka anigu kuu xadiidi mayo ilaa maa kii mooye xadaanaa rasuulullahi nebi maxamed noo sheegay sala allahu alay slm qaala wuxuu yidhi jaawartu bixiraa'in nebigu wuxuu yidhi xira baan la dersay oo la ollogay oo joogi jiray falamaa qadaytu jiwaarii jiwaarkaygii iyo khalaawadayda markaan dhammaystay habadtu waa ka soo degay fa nuudiitu waa la ii dhawaaqay fa nadartu can yamiinii midigtaan fiirshay falam ara shay-an waxba ma arag wa nadartu can shimaali bidixdaan fiirshay falam ara shay-an waxba ma arag wa nadartu amaamii hortaydaan fiirshay falam ara shay-an waxba ma arag wa nadartu khalfii gadaashaydaan fiirshay falam ara shay-an waxba ma arag waaye ilaa waana la ii dhawaaqay afarta dhinacna waa fiirshay waxna waa arki waaye farafactu ra'si madaxaygan kor u qaaday fa ra'aytu shay-an waxbaan arka fa ataytu khadiija khadiijan u imid oo usoo cararay faqultu waxaan idhi dahiruunii iduuduuba waa isku mid wa subbuu calaya igu shuba maaan biyo baaridan qabow biyo qabowna igu sayriya ayaan iri qaala wuxuu yidhi fadaharunii waa iduuduubeenoo wasabbuu calaya maaan baaridan biyo qabowna waa igu shubeen qaala wuxuu yidhi fanazlad waxaa soo degtay yaa ayuha almudairu kan isduuduubayow qum istaagoo faandir umada u dig shaqaa lagu dirayaa istaag dig warabbakana fakabir akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi tafsir suurat lmudair baabu xadaanaa yaxya wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab